بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد darsigii labaad oo ka mid ah axkaamta ciidda ayaynu ku soo qaadaynaa waxaan soo sharaxnay oo darsigii koowaad ku sharaxnay macnihii ciidda ay lahayd oo tacriifteeda ahayd iyo maadaa yustaxabu qabla salaati alciid intaan salaada ciidda la aadin maxaa sunno ah oo wanaagsan in la sameeyo qaybta labaad waxaan ku soo qaadanaynaa ma yufcalu fi lmusalla waxaa noogu dambaysay macnaha alkhuruuju ila lmusalla inta laysa soo daahiriyo oo lasoo qubaysto oo lasoo wanaajiyo in loo soo kalahayo musallaha meesha barxadda lagu tukanayo marka ciwaankiisu waxa weye darsigan maada yufcalu fi lmusalla maxaa lagu samaynayaa oo qaabkee loo samaynaya seeba isugu shir isugu xigaan acmaasha lagu samaynayo musallaha kow marka ugu horeysa laa sunnata qabla salaati alciid walaa bacdaha sunno male salaada ciiddu oo meesha musallaha markii la yimaado walaa taxiyatu lmasjid xataa lama tukanayo leannahu ma aha meeshu masjid oo waa barxad laakiin haddii masaajid lagu tukanayo taxiyat lmasjid waa la tukanaya waxaa arrintaa tusinaya marka xadiidkii cabdullahi ibni cabaas waxau yihi cabdullahi ibni cabaas ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam sallaa yowma alfidr maalintii ciiddii fidriga waxa uu tukaday rakcatayn iyo laba ragcadood lam yusalli qablahuma walaa bacdahuma lam yusalli qablaha walaa bacdaha laba ragcadood buu tukaday sunada kama hormarin sunada kama dambaysiinin rawahu imaamu albukhaariy ayaa warinay fi saxiixi xadiidkaa marka wuxuu kutusayaa sunihii nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada ciiddu inaynan lahayn suno ka horeeya iyo suno ka dambeeya midna qaala alxaafid ibn xajar fi fat lbaari waxa uu yihi juska labaad lix boqol iyo afar iyo toban sabxada ah waxau yihi walxaasil ay khulaasadu waxa weeye ana salaata alciid salaada ciida lam yahbut lahaa sunnatun sunna uma sugnaanin qablaha walaa bacdaha sunno ka horeeya sunno ka dambeeya midna uma sugna taasi waxay khilaafsan tahay buu yihi khilaafan liman qaasahaa cala aljumca dadka qaarkood baa waxay yihahdeen maya sunna waa laga horumarin karaayo jumcahan uga qiyaas qaadanayna haadaa qowlun daciif wey aan qiimo lahayn leannahu sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku caddahay meeshaan inuuna waxba ka horumarin waxna ka dambaysiinin qaala ibn lqayim raximah llahu tacaala ibnulqayim aljawsi waxau yihi fi zaadi lmicaad juska labaad afar boqol afartan iyo saddex waxa uu ka yihi walam yakun huwa ay annabiyu sala allahu alayh waali wasalam walaa asxaabuhu iyo saxaabadiisa midkoodna ma aynan ahayn kuwa yusalluuna tukada ida intahuu ila lmusalla haddii ay musallaha yimaadaan qabla salaati salaada kahor walaa bacdaha horteed iyo gadaalkeed midna ma ayna tukan karin ma ayna tukan jirin halkaa marka waxaynu ka hadnay sunnihii nabiga calayhi salatu salaam iyo sunnihii saxaabaduba waxa weye salaada ciidda sunaa kama horeeyo sunaa kama dambeeyo waa iyada un baa la tukanayaa oo waxa weeye laba ragcadooda qaabka loo tukanaya waa inoo imaanaya qowlka labaad waxaynu ku dhex jirnaa macnaha ma yufcalu fi lmusalla koo waxaynu nidhi laa sunnata qabla salaati alciidi walaa bacdaha labo xukmu salaati alciid baan kusoo qaadayna maxay tahay xukumka salaada ciidu ma waajiba ma sunna ma arrin mustaxaba aha waa maxay xukumkeedu xukumka salaada ciidda waa waajib wey qowlka raajixa oo culummadu waxay isku hayaan culummadu ma sunna mu-akada mise waa waajib waa waajib oo waxa weye qof walba laga rabo waxaa u daliila xadiidka umu cadiya radi allahu canha umu cadiyat alasari waxay tiri qaab waxay tiri nabigaa maqlay calayhi salaatu wasalaam oo oranaya ha la soo saaro ha soo bixeen alcawaafiq alcawaafiq wadawaat alquduur waalxuyar waliyashhadna alkhayr ودعوة المسلمين ويعتزلن ويعتزل الحيض في المصلى إمام البخاري باوريني معنيته وحوي العواتق وحالي هذا وجمع عاتقه وقبلها كان جاري أما مكة كله كان جاري وقبلها صغيرة مكة كان جاري أما كله وحوي مكة كله جاري ده اللي يقول سنكره dawaat lkhuduur dawaat lkhuduurna waxa weeye waa gabdhaha makhabiyaadka xuyadna waa kuwa xaydka qaba nebigu marka wuxuu yidhi ha la soo saaro gabdhihii xataa kuwii makhabiyaadka ahaa waa inay soo baxaan maalinta oo yimaadaan ciidda kuwa xaydka qaba xataa waa inay yimaadaan laakiin gabadha xaydka qabta tukan mayse ducada iyo wanaagay ka qaybgelaysaa iyo farxadda laakiin salaada ma tukanayso leanna salaadu ma banaana halkaas marka ayuu ku cadeeyey nabiga calayh salaatu wasalaam xadiidkaa marka waxay culummadu ka qaateen waajib inuu kutusayo salaatul ciidi inay waajib tahay qaala sheikh alalbaniy raximah llahu tacaala fi tamaami lminna safxada saddex boqol iyo afartan iyo afar waxa uu ku leeyay isagoo xadiidkaa tacliiqinaya oo ka hadlaya macnaha uu kutusaya xadiidkaasi ayuu waxa uu yidhi hada waxau yihi falmru falmru lmadkuur amarkaas la sheegay oo nebigu amray in la soo baxiyo gabdhihii iyo ay yimaadaan dumarkii oo dhan yadullu cala lwujuub leanna asalkiisa amarku wuxuu kutustaa waajib ilaa wax ka duwan in la helo mooye waidaa wajaba alkhuruuju hadduu waajib ku noqday inay soo baxaan in la soo baxo haday waajib noqotay wajabat isala marka salaadiina waa waajib wey waa min baabi awla haddii la la yidhaah la soo baxo waxa loo soo baxaya waa salaada wey wax kaloo loo soo baxayo ma jiraan ilaa waxay ka dhacaysaa marka qofkii markaa salaad tukanay gabadhii xayd ka qabtay iyo waxay lamida oo markaa salaadii aan tukanaynin wa ilaa dadkii kale oo dhan waajib bay ku tahay waxaa kaloo loo daliishaday oo min aladilla adilada loo daliishaday inay waajib tahay wuxuu yihi shiiku waxaa ka mid ah annahaa musqidatun liljumca hadday jumcada iyo ciiddu isku maalin noqdaan sida aynu arki doono oo xilligii nebigaba dhacday jumcaha maalintaas waajibnimadiisii waa dhacaysaa ciidda keliya la tukanaya waa ikhtiyaar markaa jumcihii qofkii rabana waa tukanaya qofkii rabana waa iska daynaya duhur caadiyo tukanaya waxaa kaloo waajibnimadeeda ka mid ah waxa weye nebiga calayhi salaatu salaam daa'imiddii uu daa'imay oo dadkao dhanna u amray sida uu leeyahay imaamu shawkani raximah llahu tacaala fi sayr aljaraar ayuu waxa uu ku leeyahay juska koowaad saxaada saddex boqol iyo shan iyo toban ayuu waxa uu ku leeyahay iclam waxaad ogaataa qofka muslimka ana nabiya sala alla ly slam laazama hadihi salaa salaadaa nebigu waa laazimay fi lciidayn labada ciidood marnaba kama tegin lam yatrukha fii ciidin waaxid weligii hal mar kama tegin ciidihii dhacayay oo dhan fii ciidin min alacyaad marna kama u tegin wa amara annaasa bilkhuruuji ilayha dadkiina wuu amray in la soo baxo xataa amara ilaa uu ka amray inay dumarkii soo baxaan gabdhihii makhabiyaadka ahaa kuwii yareerka ahaa kuwii xaydka qabay kulli in la soo saaro intaasoo dhan marka waxay kutusaysaa waajib inay tahay wujuban mu'akadan cala alacyaan qof walba in laga rabo laa cala alkifaaya buu yihi imaamu shawkani ma aha fardu kifaaya sida jinaasado kale ma ah qof walbaa laga rabaa rag iyo dumarba inay soo baxaan waalamru bilkhuruuji yastalzimu alamra bisalaa mar haddii lasoo saarana dadkii waxaa ka dhalanaysa in salaadiina waajib noqotay liman laa cudra lahu haakada yaqulu imaamu shawkaniy raximah llahu tacaala sidaa daraaddeed markaa xukunka waxaynu ka qaadanaynaa salaada ciidu waa waajib qof walbana waa laga rabaa rag iyo dumarba inay soo baxaan oo salaada ciida soo aadaan ayaa la rabaa qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa waqtu salaati alciid na waxaanu sheegnay inayna sunno lahayn oo sunna ka horayn sunnana ka dambayn xukumkeediina waa sheegnay qodobka saddexaad waxa weeye waqtu salaati alciid salaada ciidda waktiga la tukanayo waa waktigeed xadiiskaa soo socdaa inoo caddaynaayo can cabdillahi ibni busr saaxiba rasuuli lahi sal saaxib nabi sal slam waa min asaxaaba annahu kharaja maca annaasi yowma alfidri maalin buu soo baxay oo maalintaasu ciiddii miyay ahayd fidriga mise ciiddii xajka ayaa dad raawigii baa shakiyay fa ankara wuxuu inkiray iftaaa alimaam imaamkii soo baxay waa xilligii nebigu dhintay kabacdi oo a'imadii dambe uu nawiyiintii iyo ay waxa weeye dadka tujinayeen saxaabigaa markaa wuu soo baxay ciiddii buu usoo baxay imaamkii baa marka daahay wuu ku inkiray m marka oo waxa uu yidhi innaa kunnaa qad faraqnaa saacatana haadi waxaanu ahaan jirnay kuwo xilligaan oo kale kaba baxayba ciidda adna xilligaan baa socota ay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam mar horaanu tukan jirnay saacaddan ka hor xilligaa marka uu inkiraya waa xilligee wadalika xiina tasbiix ay waa marka salaada sunnaha ay la ogol yahay oo qoraacda xoogaha soo baxdo oo salaatu duxada la tukado xadiidkaa callaqahu lbukhaariy ayaa taxriiq ku wariyey oo wasarahu imaamu axmed raximah llahu tacaala wasaxaaxu alxaafid ibn xajar fii fatxi ilbaari ayuu ku saxiixiyey juska labaad safxada waxa weeye shan boqol iyo konton iyo sideed dabaacada mar walba aan u tiirinaya waxa weeye waa dabaacada dambe oo sheekh minibaas uu tacliiqaadka kuleeyahay oo waxa weeye cusub wa qawluhu marka xiina tasbiix ay macnaha waxa weye waqti salaati naafila waa marka salaatu duxada la tukado xilligaa wey wadalika idaa ma idaa madaa waqti lkaraaha ayuu yihi xaafid ibn xajar waa marka ay tagto xilliga karaahiyadu oo masalan bacda salaati subxi lama ogola in la tukado qoraxdu markay soo baxdana lama ogola in la tukado kor marka u kacdo oo xoogaa gaadho ayaa la tukadaa waxau xaafid ibn xajar ka soo guurinayaa ibn bataal ayuu waxa uu kasoo guurinayaa waxa uu yihi ajmaca alfuqahaa fuqahadii oo dhan waxay ku ijmaaceen calaa ana alciid ciidda laa tusallaa inaan la tukanaynin qabla tuluuci shams qoraxdu intayna soo bixin lama tukanayo walaa cinda tuluuciha markay soo baxaysana lama tukanayo wa inamaa tajuuzu waxa ay bannaan tahay cinda jawaazi naafila markii salaatu duxada la tukado oo waxa weeye ay bannaanaato oo xoogaha qoraxdu kor usoo kacdo markaas ayay bannaan tahay ayuu yihi ibnu badaal sida uu xaafid ibnu xajar kaga soo guurinayo fatxilbaariga sanadka aynu sheegnay juska labaad shan boqol sideetan iyo sideed saxda wa qaala ibn lqayim raximah llahu tacala fi zaad almicaad juska koowaad afar boqol afartan iyo labo waxa uu yihi wa kaana sala allahu alayhi waaalih wasalam yuakhiru salaata ciid alfidr wuxuu nebigu wax yar dib u dhigi jiray salaada ciidda soonka wa yucajilu waa dedejin jiray aladxaa ay ciidda udxiyada waa dedejin jiray sababtuna maxay tahay waxa weeye sida aynu arki doono macnaha waxaa la rabaa salaada ciidda fidriga xoogaa dib baa loo dhigaa si dadku sekadii u bixiyaan oo waxa weye usoo quraacdaan salaada duxadana horay baa loo tukadaa si dadku durba inta u noqdaan udxiyadii u qalaan wa kaana ibnu cumar maca shiddati itibaacihi lisunna cabdullahi ibni cumar wuxuu macruuf ku ahaa inuu sunnaha nabiga aad u raaco kaana laa yakruju ma uu soo bixi jirin xataa tadluca ashams gurigiisa kama soo bixi jirin ilaa qoraxdu soo baxdo oo banaanka timaado sidaa daraaddeed markaa saas ayaa waxa weeye loola jeeda oo waxa weye sunnihii loo raacayaa wa qaala sheekh abubakr jazaa'iri kitaabkiisa la yidhaahdo minhaaj muslim ayuu waxa uu ku leeyahay safxada laba boqol todobaatan iyo sideed ayuu waxa uu ku leeyahay waqtuhuma wawaqtuhumaa min irtifaaci shamsi qayda rumxin markay wax yar kor soo kacdo oo waxa way baalkaa rumxiga xoogaa waranka yarkaa qofku markay xoogaa kor usoo kacdo wey ayaa la tukanayaa ilaa goormay joogtaa xilligaasay ka bilaabataa ila azawaal ilaa salaadii duhur laga gaadhayo ayay joogtaa walafdalu sida afdalkaa waxa weeye buu yihi salaada duxada salaatu ladxa oo waxa weye maaragtay udxiyada oo waa ciidda xajkii in la dedejiyo oo fi awali waqti laga tukado si dadkii ugu suurta gasho inay udxiyadeedu gowracaan salaada fidriga oo soonkana wax yar in dib loo dhigo si dadka ay ugu suurta gasho inay zakaatul fidriga bixiyaan taas wey marka sidaa sunnaha oo wanaagsan taasaa loo baahanya halkaa marka waxaynu ka garanay salaada ciidda waktigeedu waa markay qoraxdu soo baxdo oo xoogaa kor timaado ayay bilaabataa oo wakti karaaha uu dhammaado ilaa zawaalkay joogtaa ilaa barqadii oo dhan baa la tukan karaa oo waxa weeye lagu soo dadaali karaa oo la tukan karaa waxaana sunnaa in la dedejiyo tan udxiyada oo waxa weeye xajka si dadkii ay u qalaan xoogahoodii tan ramadaankana in dib loo dhigo wax yar si ay fitradii u bixiyaan dadku wa amaa idaa lam yuclam haddaan la ogaanin yowma alciid ilaa waqti muta'ahir haddii la ogaanin ciiddii matalan maantoo kalena ciiddii raadinay bishii baa raadinay waa arki weyne waa iska soonnay ooma dadku waa iska seexdeen birridoo kalea la ogaaday iyadoo la sooman yahay ayaa la ogaaday inay maanta ciid tahay oo khabarkiina soo gaaray maxaa la samaynaya waa la afurayaa salaadii ciiddana birri baa la tukanaya haddii barqadii oo kale la ogaado xilli salaadii ciiddu joogto haa waa la tukan laakiin wakti muta'akhira haddii la ogaado oo duhurkii soo dhawaado oan laga gaarsiin karin dib baa loo dhigayaayo maalinta dambea ciidda la tukanaya maxaa u daliila arrinta ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u daliila can abi cumayr waxa uu yihi ibn anas ayaa waxa uu yihi oo wuxuu ka ka warinayaa adeeradiis oo waxa weye asxaabtii nebiga ka mid a ayuu ka warinaya adeeradiisaa baadiye ka yimid markaasay waxay ka markhaati kaceen annahum ra'w lhilaala bilams inay shala gala markay soo socdeen oo soo caraamada ahaayeen baadiyay kasoo lugeynayeen madiinay usoo socdeen markaasay waxay ka markhaati kaceen annaga aragna shala gala bish reer madiina bishii waa arki waayeen nebiga iyo saxaabadii bishii ma ay arag waa iska soomeen oo sagaal iyo labaatan maalinta ahaydba bishii arki waayeen hee iska soddon buuxino marka soddon buuxadii bay soomeen waa arki waayeen leanno nebigu hatuu yidhi sumuu liru'yati wa afdiruu liru'yati fa in gumma calaykum fa akmiruu halaatiin haddii laynaga qariyo inu arki weyno waxa weeye soddonkaa dhammaystirayna haddii laakiin fa in shahida shaahidaani hadday laba ka markhaanka kacdo fasuuma waa afdiru nimankaan marka baadiyay kasoo lugeeyeen soo socdeen waxay ka markhaati kaceen inay bishii shaagala arkeen oo ay dhalato maanta cii tahay dadkii reer madiinana waa sooman yihiin waana xilli duurkii fa amarahum nebigu wuxuu amray dadkii an yuftiruu in la afuro wa idaa asbaxuu ay qadan birri hadday noqotona an yaqduu ilaa musallaahum inay ciidda birri usoo baxaan leanna maanta waktigeeda waa dhaafay rawaahu abu daawuud wannasaa'iy bisanadin saxiix ayay ku warinayaan halkaa marka waxay looga caddaatay waktigii ciidda hadduu dib u dhaco muta'akhir la ogaado oo wakti dambe la inoo sheego waa la afurayaa haddii la soomanaa ciiddiina biri bay noqon wa qodobka afraad saddex badan baan sheegnay inaynan suno lahayn xukunkeedii waktigeedii qodobka afraad waxa weeye laa adaana walaa iqaamata lilciidayn salaada ciiddu adaanna male iqaamana male lama aqimayo lamana adimayo asalaatu ljaamica la odhanayo waa la isku imaanayaa imaamku waa gelaya isagu unbuu dhahayaa salaadii baa la gelaya maxaa u daliila waxaa u daliila can jaabir bni samura radi allahu canhu qaala waxa yii sallaytu maca rasuuli illahi sala allahu alay salam nabiga calayhi salatu salaam baan la tukay alciidayni ciid ciidihii baan la tukay maratan walaa maratayn ay wax ka badan mar iyo lababa ayaa la tukaday bigayri adaanin walaa iqaama iyadoon adaanna la adinin iqaamana la samaynin akhrajahu imaamu muslim wa abu daawuud wa tirmidi wa huwa xadiidun saxiix halkaa marka waxay nooga caddaatay nebiga sunnihiisii inay ahayd inaynan adaanna lahayn iqaamana lahayn marka lagana adimayo lamana adimayo asraafu ljaamica xataa ma jirto sida ay waxa weeye inoo cadayn doonaan culamada aqwaashooda aynu ku cadayn doono wa can cabdillaahi ibni cabbaas wa jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala labaduba waxay yidhahdeen oo laga wariyey lam yakun yuaddan ma ahayn lam yakun yuaddin yowma alfidri walaa yowma aladxa lama adimi jirin maalinta ciidda hadday ciidda ramadaan ka tahay iyo hadday ciidda udxiira tahay midna adaan ma lahayn iqaamadiina waa la mid oo ma lahayn akhrajahu albukhaariy wa muslim qaala ibn alqayim raximah allahu tacala fi zaad almacaad waxa uu yihi juska koowaad afar boqol afarte alla waxa uu ka yidhi wa kaana sala allahu calayh waalih wasalam ida intahaa ila almusalla haddii uu yimaado meesha lagu tukanayo akhada fi salaa salaada ayuu bilaabi jiray min gayri adaanin walaa iqaama adaan iyo iqaamo midna ma lahay walaa wala alqowl qowlkaana ma odhihi jirin dadka qaarkood sameeyaan asalaata jaamica ma odhihi jirin waka wasunnatu sunnadu waxa weeye buu yidhi anlaa yufcala shayun min dalika inaan waxba la samaynin ee salaada istawi la yidhahdo hore laga galo taa weeye sida sunnaha ah oo saxiixa marka lama adimi jirin lamana aqimi jirin asalaata jaamica lama oran jirin kulli ma jira waxaa saban salaada baa hore laga geli jiray dadkuna macruuf baa inuu ciid wey waa wada garanayaan waa la imaanaya wa qaala alimaamu samcaaniy fi subul salaam juska labaad sabxada lixdan iyo laba waxa uu yihi isagoo tacliiqinaya aathaarta oo baabka ku soo aroortay wa huwa daliilun buu yihi calaa cadami sharciyatihima waxay daliil u yahay aathaartan iyo waxa weeye aqwaashan daliil waxay tahay inaynan mashruuc ahayn in la adimo in la adimo midna iyo adaanka iyo iqaamadu mashruuc maaha fi salaati alciid fa inahumaa bidca qofkii sameeya marka oo yidhahda anigu waa adimaya waana aqimaya sida jumcaha bidcu la yimid dalaala wa kullu bidcatin dalaal bidcu la yimid ilaahna kama aqbalayo waayo sababtu waxa weeye dariiqii nebi maxamed buu khilaafay lama ogola marka ilahay inu ka cabsada wey halkaa marka waxaa inoo caddaatay salaada ciidda inayna sunna ka horaynin sunana ka dambayn xukumkeedii inuu waajib yahay waktigeedii in xilligeeda tukanayo waynu garanay inaynan adin iyo iqaamo midna lahayn horay un baa salaadii laga gelaya qodobka shanaad waxaan kusoo qaadanaynaa marka sifatu salaati alciid qaabka loo tukanaya marka qaabkee loo tukanayo sifatu salaati alciid hiya ragcataani marka ugu horreysa horta waa laba ragcadood cumar ibna khadaab baa laga wariyay radi allahu canhu inuu yihi salaatu safar salaada safarku ragcataan waa laba ragcadood wa salaatu salaatu udxa salaada udxiyadu waa ragcataani waa laba ragcadood wa salaatu lfidri ragcataani waa laba ragcadood tamaamun gayru qasrin waa dhamaystiran tahay qasri la gaabiyeyna ma aha sidaasaa lagu sharciyeeyey calaa lisaani muxamedin sala allahu alayh wasalam nebi maxamed carabkiisaana lagu sharciyeeyey oo nebi maxamed baa saas dadka amray waa laba ragcadood wey rawaahu imaamu axmed baa weriyey wasaxaxa sheekh albani raximah allahu tacaala fi irwa lqaliil raqamka lix boqol soddon iyo sideed ayuu ku saxiixinaya haddaba marka salaatulciidi waa laba waa laba ragcadood waa macruuf kayfiyada iyo qaabka loo tukanaya marka salaada subax bay la mid tahay keliya waxay dheer tahay in ay waxa weeye ragcadda horena toddoba jeer allahu akbar la odhanayo ragcadda dambana shan jeer la odhanayo allahu akbar iyadoon lagu darin takbiirat lixraam iyo takbiirat lintiqaam marka shan iyo toddoba waxa weeye laba iyo tobankaas takbiiro ayay dheer tahay salaada subax wax kaloo ay kaga duwan tahay male qiraacada waa lala jahrayaa waa laba ragcadood waa isku mid kayfiyada loo tukanayo waxay kaga duwan tahay male keliya marka waxaan caddaynaynaa takbiiraadka meesha ay ku jiraan iyo qaabka ay ku soo arooreyso awalan ragcadda ugu horeysa bitakbiirati lixraam baa laga bilaabaya allahu akbar waa la xihanaya uma yukabiru fiiha imaamkii baa takbiirsanaya sabca takbiiraatin toddoba jeer tii hore kuma jirto takbiiratu ixraamku kuma jirto markuu allahu akbar yihahdo xirto salaadii taa takbiiratu lixraam baa la yihahda salaadii buu xirto toddoba jeer buu wuxuu leeyahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar ayuu toddoba jeer dhahaya dadkiina waa ka daba dhahaya waa ragcadda koowaad marka amaa fi ragcati athaaniya ragcadda labaad markii uu ka soo kaco oo sujuudi intuu ka soo kaco allahu akbar yalaado istaago taa kuma jirto markuu istaago oo taagni ku sugan yahay ayuu shan jeer wuxuu odhanayaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar ayuu shan jeer odhanayaa dadkiina waa ka daba ahaya ama ciid alfitri ha noqoto ama waxa weeye ciid aladxaa ha noqoto waa isku mid wa marka intaas ayay kaga duwan tahay salaada subax wax kale oo ay kaga duwan tahay ma jirto waay waxaa laga wariyey u daliila can caishata radi allahu canha qaala waxa jir ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yukabiru mid takbiirsada fi lfitri waladxa salaada fitriga oo ciidda soonka wey iyo ciidda udxiyadaba labadaba wuxuu takbiirsan jiray fi luulaa sabca takbiiraatin ragcadda hore toddoba takbiirood buu takbiirsan jiray halkaa marka waxaa kama kuma jirto marka takbiiratu ixraamki wa fi thaaniya ragcadda labaadna khamsan shan buu takbiirsan jiray waxaa laga soo reebayaa bay tiri marka oo aan ku jirin siwaa takbiirati takbiirata iyo rukuuc macnaha takbiirta rukuucda oo intiqaalka iyo iyo tan lagu xiranayo iyo tan laga soo kacay labadaa midna lagu dari maayo ee markuu qofku istaagan yahay sidii aan uu sheegnay markuu salaada xirto isagoon faatixada akriyin oon waxba samaynin ayuu wuxuu leeyahay toddoba jeer allahu akbar allahu akbar tan shanaadna markuu soo istaago isagoon faatixada akriyin ayuu shan jeer dhahayaa waa ragcadda labaade ayuu dhahayaa shan jeer xadiidka imaam abu daawuud baa werinayay oo saxaxa waxaa saxiixiyey sheekh albani raximah llahu tacaala fii riwaaya qaliilka ayuu ku saxiixinayaa lix boqol soddon iyo sagaal raqamka ah wa qaala alimaam albagawiyu raximah llahu tacaala waxa uu yiri isagoo sharaxaya wa hada qowlu aktari ahlilcilm ahlucilmigu say u badan yihiin sida ay ku tageen taa wey min asaxaabati faman bacdahum ahlu sunnaha oo dhan saasay u tukadaan oo maxay tahay waa in loo takbiirsado buu yidhi salaada ciidda ragcadda hore toddoba siwa takbiirati liftitaax ay takbiirati lixraam lagu dari maayo takbiirati lixraamka marka waa la xidhanayaa salaada marka hore kabacdi waa toddoba jeer la odhanayo wa fi thaaniya khamsan siwa takbiirati alqiyaam ay tii lasoo kacay lagu dari mayo goormaa marka takbiiraadka la samaynaya qabla alqira'a buu yihi sheiku raximah llah waa imaam lbaqw qabla alqira'a ayaa la akrinaya ruwiya arrintaa waxaa laga wariyey buu yihi dalika can abi bakr can abi bakrin baa laga weri abi bakr sidiq ayaa laga weri wa cumar bn khataab wa caliy bn abi talib wa khulafa raashidiin ayaa laga weriyey sidaa ayuu sharxa sunnaha ku oranayaa imaam baqawi waxa wy juska afraad saddex boqol iyo sagaahan saddex boqol iyo sagaal raqamka ah sidoo kale majmuuc lfataawa sheikh islam taymiyana taas ayaa kusoo aroortay way qaala cuqbat ibn caamir waxa uu yihi sa'altu waxaan weydiiyey ibn mascuud cabdullahi ibn mascuud baan weydiiyey cama yaquluhu bacda takbiiraat alciid muxuu odhanayaa takbiiraadka ciidda qaala waxa uu yihi yaxmad allah wayusni calayh ilahay buu mahadinaya waana ammaanaya wayusalli cala nabiy sala allahu alay wasalam rawahu arsam ayaa wariyey wasaxaxa sheekh albaniy raximah llahu tacaala fi riwaaya qaliil ayuu ku saxiixinay wa fii riwaayatin waxa uu yihi cabdullahi bn mascuud bayna kuli takbiiratayni xamdun lilahi caza wajala watanaa'un calaa cala allahi subxaana wa tacaala macnaha mar walba markii la yidhaahdo allahu akbar waxyar baa la aamusayaa ilahay baa la ammaanaya haddana allahu akbar ilahay baa la ammaanaya waxyar baa la aamusaya albayhaqi ayaa warinaya qaala sheekh albani raximah llahu tacaala waxa uu yihi wa isnaaduhu saxiix fi irwaai qaliilka juska saddexaad ayuu ku saxiixinayaa raqamka safxada waxa weeye boqol iyo shan iyo toban marka adkaartaasi waa sunne in waxa weeye takbiiraadka dhexdooda waxa lagu sameeyo waa sunihii oo cabdullahi bin mascuud bayna baray waa lagu dayanayo haddaba hadduu qofkii marka dhameeyo takbiiraadka fa idaa atama atakbiiru takbiiraadka hadduu dhameeyo akada fi lqira'a qira'adii buu marka akrinayaa istifta shaydaanku iska naaraya istiftaaxi buu la imaanaya kabacdi markaas faatixa faatixadii buu akrinaya uma markuu faatixada dhameeyo biragcati luulaa laba arrimood baa u banaan ragcadda koowaad ragcadda labaadna laba arrimood baa ugu banaan bacda alfaatixa ragcadda koowaad inuu ku akriyo suuratu qaaf ragcadda labaadna ku akriyo ikhtarabat isaaca waa dariiq ama uu ragcadda koowaad ku akriyo sabix isma rabbika laclaa ragcadda labaadna ku akriyo halataaka xadiid ulqaashi sidaa weeye sida sunaha wa kullu dalika sunna akhrajahu imaamu muslim ayaa weriyey sidaa maxay tahay marka qiraa'ada bacda alfaatixa afar suuradood ayaad labadii aragti ku akriyaysaa waa bacda alfaatixa inaad dheeraysid oo ragcadda koowaad qaaf ku akriyo waa suurad dheer ragcadda labaadna aada iqtarabat istaaca ku akriyo waxa weeye waa iyaduna waa waa suwad dheer inaad soo gaadisido ragcadda koowaadna sabixisma rabbika laclaa ku akriyo ragcadda labaadna aad ku akridid halataaka xadiid ulqaashiya sida jumcaha oo kale intaasba waa ku banaan tahay labadaa dariiq bay ku banaan tahay oo nebiga ka sugnaaday calayhi isalaatu wasalaam marka labadii akii kuu fudaada ayaad qaadanaysa qaala ibn qayim raximah llahu tacala waxau yihi fi zaad ilmacaadka waxa uu ku leeyahay saxa canhu hada wa hada walam yasix canhu gayra dalik macnaha nebiga waxaa ka sugnaaday mar inuu iqtarab ku akriya ragcad inuu ku akriya qaaf ragcadda hore ragcadda dambena iqtarab iid kale inuu sabixismo ragcadda hore ku akriyay ragcadda dambena halataaka xadiid alqaashiya walam yasix gayru wax kale kama sugnaanin saas buu nabigu samayn jiray labadaa dariiqo ayaa ku banaan qiraa'ada kii qofku uu doorta buuna qaadanay waxaa marka intaa hadhanu fahnay wa baaqi hay-aatiha ka gayriha min asalawaati alkhams salaadaha kale bay la mid tahay oo caadiga ah adigu salaada subaxnidaada ha uga duwin waxa weeye keliya takbiiraadka un bay dheer tahay waxay kaga duwan tahay male waka waxaa marka faa'iidaa haddii salaadii la tukado dadki qaar baa waxaa dhici karta inay salaadii kasoo daahaan jamaacadii maxay xukunkoodu noqonay way tukanayaan iyaguna hadday jamaaca isku helaanna jamaaci ku tukanayaan hadday fardi fardi u tukadaanna oo qofkii keligii noqdana fardi buu tukanaya labada ragcadoodi buu tukanaya man faatatu salaatu lciidi jamacatan yusalli ragcatayn laba ragcadood buu tukanaya qaala alimaam albukhariy raximah llahu tacaala baabu idaa faatahu alciid haddii qofka salaadii ciidu dhaafto yusalli ragcatayn baab buu u baabiyey wuxuuna soo arooriyey aahaarkii qaala cataa waxa uu yihi idaa faatahu alciidu haddii salaadii ciidda ay dhaafto jamacadii ku dhaafto sallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukanaya qofkii laba ragcadood ayuu tukanaya qaala alxaafid ibn xajar waxau yihi fi hadihi tarjuma baabka laba xukun baa laga qaadanaya xukumka koowaad waxa weeye mashruuc inay tahay inuu qofku salaadii soo haleeli karo isla markaba haddii jamaacadii dhaaftay salaadii wuu tukan karaa jamaacadii iyo ajarkii unbaa dhaafaye salaadii ciidda wuu tukan karaa waa gar midda labaad waxa weeye inuu laba ragcadood tukanayo oo kama badinayo laba ragcadood buu tukanayaa fatalbaariga ayuu saas sharaxayaa oo waxa weye xaafid ibn xajar ku cadaynaya wa qaala waxa uu yihi waliyullaahi dahlawi waxa uu yihi isaguna wuxuu yihi hada huwa madhabu ashaafici raximah llahu tacaala madhabka imaam shaafici ayaa waxa weye madhabkaasa ana arajul ida faatahu salaat lciid haddii salaada ciida dhaafto maca alimaami imaamkii haddii ay dhaafto sallaa rakcateyn inuu laba ragco tukanayo waa waadix marka oo qofku wuxuu tukanayaa laba ragcadood wa in faatahu fadiilat ljumca fadiilat ljamaaca haddii salaada jamaacadii ay dhaaftay ma dhaafaysa marka salaadii ee uu tukanayo halkaa marka waxay nooga caddaatay inuu salaadii ciidda uu soo celinayo qofkii oo tukanayo waxaa kaloo faa'iidaa takbiira takbiiraadkan tak- lala imaanayo oo dhowrka takbiirood lala imaanayo waa sunne haddii la ilaawo ama laga taga ama la sahwiyo salaadii baatil ma noqonayso oo waxa way ma baatil garoobaysa leanna sababtu waxa weeye waa sunne sunnihiina baatil ma noq kama dhigayo baatil sunnihii haddii laga tago oo qofkii ama khaldamo ama uu ka tago wax dhibaataa male salaadiisii buu wadanayaa wax mashaakilana ma yeelanayso marka laa tubdi ma burinayso oo waxa weeye salaadiisii khalal baa ku dhacay lama odhanaayo ee salaadiisii waa saxiix sidaas ayuu maaragtay muqniga ayuu maaragtay saa kusoo aroorinayaa ibnu qudama raximah llahu tacaala wa halkaa marka salaadii haddii la tukaday waxaa ka dambeeya waa alkhudba khudbada salaada ciidda waa ka dambaysaa salaada amaa jumcadu jumcada jumcaha waxaa horeeya khudbadaa horeysa khudbada ayaa horeysa marka salaada la tukado marka sida sunnaha ah oo nabiga calayhi salatu salaam uu samayn jiray wasunnatu fi khudbati alciidi an takuna bacda asala sunnuhu waxa weeye salaada ciidda inay ka dambayso khudbada khudbadaa dambaysa marka wabawaba imaamu albukhaariy raximah llahu tacaala fi saxiixi baabu lkhud baabu lkhudba khudbadii ayuu baab u yahay bacda alciidi salaadii ciida marka la tukaday in la khudbeeyo ayuu ciid ayuu u yahay buyii saas ayuu kusoo arooriyey waxa weeye uu ku keeno oo baab uu dhigay markaas can cabdullahi ibni cabbaasna waxaa laga wariyey can cabdillahi ibni cabbaas radi allahu canhuma qaala waxau yihi shahidtu lciid ciiddii ayaan xaadiray maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wa abi bakrin wa cumar wa cuhmaan radia allahu canhuma fakulluhum kaanuu yusalluuna qabla alkhudba kulligood waxay tukan jireen khudbada ka hor ayaa salaadana tukan jiray akrajahu albukhaari ayaa soo arooriyey oo fii saxiixii ku keenay halkaa marka wuxuu ina tusaya xadiidkaasi nabiga calayhi salatu salaam iyo saxaabadii khulafadii kulli inay salaada ciidu la tukan jiray qabla alkhudba oo khudbadaa dambaysay amaa jumcada waa ka duwan tahayo jumcada ayaa khudbadaa salaada dambaysa khudbadaa horeysa wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala waxau yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wa abu bakr wa cumar radi allahu canhuma yusalluuna way tukan jireen alciida alciideyn ciideynkay tukan jireen qabla alkhudba khudbada koor bay tukan jireen imaam albukhaari ayaa kaana warinay qaala waliyullahi dahlowe waxa uu yihi isagoo tacliiqinaya abwaabtaas yacni ana sunnata nabiy sala allahu alay slam sunnadii nebiga wa macmuuru khulafaa raashidiin iyo qaabkii ay waxa weye khulafada raashidiinta sunnahoodii camalkoodii waxa uu ahaa in sunnaha in salaadu ay horeyso oo khudbadu dambayso qofkii ugu horreeyey marka uu khudbada soo hormariyey marwan ibn xakam buu ahaa oo waxa weeye xilligii uu xukumkaayey ayay dadku ka yaaci jireen leannahu xoogaha waxay wax ka sheegi jireen baa layihi cali ibn abi taalibi dadku ma jeclaysan markaa way ka yaaci jireen khilaafadoodii markay salaada la tukado ilay salaada ciidda haddii la tukado qofku waa xor waa iska tegi karaa khudbada jumcado kale ma ilay salaadii baa la sugayaa markaasay khudbadii soo horumariyeen waa bidca marka ay la yimaadeen waana lagu inkiray abu saciid alkhudri iyo ayaa ku inkiray oo la yidhi arrintaasi waa khada abu muusa iyo asxaab badan baa ku diiday oo la yidhi waa khalad waxaani laakiin haddee way sameeyeen ninkaasaana ugu horreeyey ayaa la yidhi wax sameeya oo marwan ibn xakam waxa uu dhintay waxa weye lixdan iyo shantii markii hijriyadu ahayd ayuu dhintay marwan ibn xakam ayaa la yidhahdaa ibn abilcaas ayaa la yidhahda marka isaga ugu horreeyey baa li waa khaliifa umawiya ayuu ahaa umawiyiintii xilligoodii ayuu madaxa wa qaala tirmidiy raximah llahu tacala waxau yihi walcamalu cala hada cinda ahli lcilm in camalkaa lagu socdo oo salaada iyo khudbada ay khudbadu dambayso weeye ahlucilmigu sida ay ku tageen asxaabadii nebiga wa kayruhum inay saas tahay lianna salaat alciid salaada ciiddu qabla alkhudba inay tahay ayay ku tageen arrintaas wa yuqaalu waxaa la yidhi buu yidhi ina awala man khababa qofkii ugu horreeyey oo khudbeeyey qabla salaati alciid marwan ibn xakam buu ahaa sifxaas ayuu ku yidhi imaamu tirmidi sunankiisa waana saxiix waa saas isaga ugu horreeyey waay wa khudbat lciidi khudbada ciidu waa ka saa'ir lkhudab sida khudbaha kale oo kale weeye ilaa annahaa khudbatun waaxida iyadu khudbada jumcada waxay kaga duwan tahay waa hal khudbo laba jeer lama khudbeeyo inta la fariisto oo la istaago haddana lama khudbeeyo waa hal khudbo weeye salaada ciidda khudbadeedu qaala ibnu qayim raxima allahu tacala wy fi zaad ilmacaad juska koowaad afar boqol afartan iyo toddoba waxa uu yihi wa kaana sala allahu calayh wasalam yaftatixu waxa uu ku furfuran jiray khudbadiisa khudbadiisa khudbatuhu kullahaa bilxamdi lilah ilahay buu maha mahadin jiray oo istiftaaxa caadiga in alxamdu lilah ayuu ku furfuran jiray walam yuxfad lamana xifdiyin canhu xaggiisa lagama xifdiyin fii xadiidin waaxid hal xadiid kuma soo aroorin annahu kaana yaftatixu inuu khudbada ciidda ku furfuran jiray bitakbiir si hadad khaas sameeyaan khudbadii markay bilaabayaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira ayay takbiirtii maanta o dhan la soo akrinayay ayay ku furfuranaya arrintaa khalad weeye xadiis daciifa ayay cuskadeen ee sida saxiixa waxa weeye in khudbada ciidda ay la mid tahay khudbadii kale oo istiftaaxii caadigaa lagu furfurto wey walam yasix fi sunnati sunnadana kuma sugnaanin ana khudbat alciid khudbataani kuma sugnaanin bay xaaf wuxuu leeyahay ibn qayim kuma sugnaanin sunnadana in ay maaragtay laba jeer la khudbeeyo ma sugnaanin oo la aslilo marka khudbada ciiddu waa hal khudba wey hal mar un baa la khudbaynayaa wax kale oo ka sugnaaday male laba khudba male sida jumcada oo kale jumcada laba khudbay leeda axaadiis daciifo imaam albazaar iyo wariyeen ayaa dadka qaarkood daliishadeen waana daciif arrintaas marka hal khudbo weeye oo laba laba jeer lama khudbaynayo waay khudbada marka ciiddu inuu qofku dhagaysto waajibkuma ah waa sunne qofku hadduu rabana waa dhagaysan karaa hadduu rabana waa iska tegi karaa leanna waxa uu leeyahay cabdillahi ibni saaib cabdillahi ibni saaib ayaa waxa uu yidhi qaala waxau yihi shahidtu shahidtu lciida ciiddii baan xaadira maca nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam nebigaa la sujiyey falamaa qabra salaata salaadii markuu dhameeyey qaala waxa uu yihi innaa nakdubu waa khudbaynayna faman axaba qofkii jeclaada an yajlisa inuu fadhiisto lilkhudbati khudbada dhegaysto falyajlis ha fadhiisto waman axaba qofkii jeclaada an yadhaba inuu tago gurgiisii aado falyadhab ha tago xor buu yahay wey waajib ma aha inuu dhegaysto wax sunna wey imaam abu daawuud baa werinaya iyo xaakim wasaxaxa sheekh albani raximah llahu tacaala fi saxiix iljaamici wa fi irwaac ilqaliil wa fi sunani abi daawuud intaba ayuu ku saxiixiyey halkaa marka haddii aynu ogaanay khudbadii ciidda iyo salaadii sida loo tukanayo iyo qaabkeedii waxaynu kusoo qaadaynaa qodobkan waxaa dhici karta inay mararka qaarkood khudbadii salaadii ciidda iyo jumcadii isku soo beegato jumcadii iyo salaadii ciiddu inay isku soo beegato maxaa la samaynayaa haddii maantoo jumcaah ay noqoto ciid oo ciiddii kusoo beeganto ida ijtamaca aljumcatu waalciid haddii ay kulmaan oo isku yimaadaan ciiddaa la tukanayaa jumcadana waa rukso qofkii rabana waa tukan karaa qofkii kalena duhurka iska tukanaya can iyaas ibn abi ramla ayaa waxaa laga wariyey waxa uu yihi ashami ataabici qaala waxa uu yihi shahidtu waxaan xaadiray mucaawiya ibn abi sufyaan waa shaam markuu hayste waxa weye amiirka ahaa oo weydiinaya zayd ibn arqam waa saxaabi qaala waxa uu yihi ashahidta ma xaadirtay maca rasuuli llahi sala allahu ala salam ciidayna ijtamaca fii yawmin ciiddii jumcada iyo ciiddii soonka ama ciiddii xajka oo kulmay ma xaadirtay qaala waxau yihi nacam ha xilligii nebiga ayay kulmeen anaana joogay qaala waxa uu yihi fa kayfa sanaca muxuu sameeyey nebigu marka qaala waxau yihi salla alciid salaadii ciidduu tukaday uma rakasa waa rukseeyey fi ljumcati jumcadi faqaala wuxuu yihi nebigu man shaaa an yusallii qofkii doona inuu tukado falyusalli jumcadii ha tukado qofkii doonana gurigiisaas duhur ha iska tukado oo salaadii duhur ha iska tukado wey macnaha jumcadii waajibnimadii ay ahayd way ka dhacaysaa duhur caadiya iska tukan kartaa oo waxa weeye masaajidka intaa timaadi iska tukan kartaa haddaa rabtidna jumcadii baa la tukan karaa waa ikhtiyaar wey waa takyiir abu daawud baa warinayay nasaa-i iyo imaamu axmed wa qaala alxaafid ibn xajar raximah llahu tacaala wasaxaaxa waxaa saxiixiyey buu yihi cali ibn lmadini ayaa xadiidkan saxiixiyey fii talkhiis xabiirka ayuu saa ugu soo aroorinaya xaafid ibn xajar juska labaad sideetan iyo toddobo ilaa sideetan iyo sagaal ayuu ku takhriijinay wa sabata waxaa ka sugnaaday can caliyin radia allahu canhu cali bn abi aalib anahu ijtamaca ciidaani fii yawmin laba maalin inay kulantay oo waxa weeye ciiddii iyo waxaa kulmay maalintii jumcada faqaala waxa uu yihi marka man araada an yujamica qofkii doona inuu salaadii jumcada tukado falyujamic ha tukado waman araada kii doonana an yajlisa inuu iska fariisto oo salaadahu iska tukadana falyajlis ay ha fariisto oo waxbayu jumca soo aadi rawahu ibn abi shayba ayaa wariyay fi lmusanaf ayuu ku warinayaa waana afar saxiixa halkaa marka waxay nooga caddaatay hadday salaadii ciidda ay dhacdo inay ciid iyo jumca isku soo beegmaan waxaa la samaynayaa ciiddii baa la tukanayaa jumcadiina rukso ayay noqonaysaa rukso ayay noqonaysaa oo booskii awal jumcada la tukan jiray maanta waxaa gelaya in ciiddii la tukado oo jumcadiina ay noqoto rugsa marka qodobka ugu dambeeya dersigan waxaan kusoo qaadaynaa ma maada yufcalu maxaa la sameeyaa bacda alciidi ciidda kabacdi maxaa la samaynaya ko markii la tukado oo khudbadii la dhameeyo kabacdi maxaa badan waxaa banaa waxa la yidhaha altahni-a in la isku tahniyeeyo oo la yidhahdo taqabal allahu mina wa minkum imaamu axmed yaa waxaa la weydiiyey sheikh islam ibni tamiya raximah llahu tacaala markaasuu waxa uu yihi wax dhibaataa male inay dadku isku taaniyayaan taqabal allahu mina wa minkum is yidhaahdo saxaabaduna waa samayn jireen oo waa ka sugnaatay imaamu axmedna waa la weydiiyey wuuna baneeyey laakiin wuxuu yihi imaamu axmed anuu qofka ku bilaabi mayo laakiin qofkii yidhaahda waa odhanaya leannahu taxiyada sidaba salaanta in la isku bilaabo oo qofku salaanta qofkii ku bilaabo waajib ma aha laakiin in la radiyaa waa waajib in la radiyo waa waajib marka saxaabadana waa ka sugnaatay qaala alxaafid ibn xajar fi fatlbaariga waxau yihi ruwinaa waxaanu warinay biisnaadin saxiix biisnaadin xasan aanu kaga warinay can jubayr ibni nufayr ayaan ka warinay qaala wuxuu yihi kana asxaabu rasuuli illahi sala allahu alay wasalam saxaabadii rasuulku ida iltaqow markay kulmaan yowma alciid waxay samayn jireen oo oran jireen bacduhum libacdin taqabala allahu mina wa minka ilaahay anaga aqbala idinka iyo anagaba saas ayuu ohan jiray qaala ibnu qudaama raximahullahu tacaala fi lmuqni waxau yihi ana moxamed ibnu ziyaad qaala waxau yihi kuntu maca abi umama abi umama ana socday albahiliy waa saxaabi wa kayruhu min asxaabi nabiy sal slam ayay la socday buu yihi fa kaanuu waxay ahaayeen idaa rajacuu haddii ay soo noqdaan min alciidi ciidda ka soo noqdaan yaqulu bacduhum libacdin taqabala allahu mina wa minka taas ayaa marka sunno ah amaa in wax lagu dardaro oo wax kale lala yimaado waxa weeye kula caamin antum bikhayr iyo waxyaalaha noocaas oo dhan in lala yimaado wax saxiixa maaha sida saxdaa waxa weeye inaad sidaa saxaabadu ay yidhaahdeen aada isticmaashid oo tiraahid taqabala allahu mina wa minka taas ayaa sunno wanaagsana ee ha isku mashquulinin waxyaalaha dadku ay sameeyaan oo waxa weye maaragtay inay mar walba dhahaan kula caamin antum bikhayr iyo ciid wanaagsan iyo waxaasoo dhan wax muhiima ma aha waxa muhiimkaa waxa weeye qofku inuu ku dadaalo in waxa weeye maaragtay uu sunnaha raaco oo sidii ay saxaabadu ugu camal faleen uu ugu camal falo taas baa muhiima waxaan kaloo dhanna u farax ka qaado insha allahu tabaaraka wa tacaala saas marka inuu sameeyo qofku ayaa wanaagsan waxaan kalena uu iska daayo leanna sababta waxa weeye mar walba waxa wanaagsan ee in la raaco hadyigii iyo waxa weeye qaabkii ay sameeyeen saxaabadu in laga leexdo dariiqoodiina ma fiicna oo waa arrin aan wanaagsanayn halkaa marka ayaan ku joojinaynaa insha allah tabaaraka watacaala waxaa dhiman un munkaraadkii waxyaalihii khaladaadka oo isaga digayay oo insha allah iyagana aynu sharixi doona haddii rabiidno